qofka insaanka xadulmal hadduu gaalo waxaana xad oo waxa dhan naco waa dhibaato marka bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina maxamed anabiy lumiy wacala aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin baabun haadaa kanu baab waaye baab waaye fi liqtisaadi baabkan waxau iqtisaadka in la dhexdhexaysto fi daacati daacada ilaahay loo hogaansamaayo jidkiisa in qofka u dhexdhexaysto waxaa la yidhaahdaa arrintan nabiga caleyhi salatu salaam aayadahan qur-aanka waxay kusoo degeen markii risaalada inta la siiyey ou naftiisii ku kalifay wax walbaba in ilaahay raalli ka yahay markaasoo weliba waxaa la yidhaahdaa nabiga markii waxyiga kusoo degay ee aayadaha qur-aanka ay kusoo degaayeen ayuu wuxuu yeelay aayadda markii malakul jibriil ku akriya haaba inuu iska daba akriyo inuu yidhahdiyay kaa dhumin inuu takalluf zaa'ida inuu habeenkii qiyaamuleil usoo jeedo inuu dacwada qof walba ula tago qof walba inuu yidhaha diinta islaamka qaado in asaga macnaha naftiisi dhammaayo takalluf zaa'id ay timaado markaasaa ilaahay qur-aanka kusoo dejiyo qaala allahu tacala ilah wuxuu qur-aankiisa ku yidhi daaha macnaheeda ilaaha yaqaano inkastoo culammada qaarkood ay ku fasiraan ma nabigaa loo jeedo iyo waxyaaba badan lagu fasiro daaha macnaheeda ilaaha yaqaano maa anzalnaa ilahay wuxuu yihi ma aanaan soo dejinin alqur'aana nabi maxamedow qur-aanka kuma aanaan soo dejinin calayka korkaada litashqaa liajli an tashqaa inaad ku dhibtootid ood ku halaagtid ood isku baabi'isid oo adiga aad ku rafaadid kuguma soo dejin oo macnaha qur-aankan inuu culays la qaadi waaye naqdo kuguma soo dejin macnaha qur-aankan adiga dadka gaarsii xilligaad ku cibaadaysiisa ku cibaadayso xilliga kaletoodna naftaan taadaa inay markay seexayso markay cunto cunayso markay nasanayso waxyaabaha maaragtay inuu qofka daacada uu samaynayo ay dhexdhexaad ahaadaan waxaad arkaysaa mararka qaarkood soomaaliya waa taqiineen dad waysada mararka qaarkood waswaas ilaahay ka geliyay waxau gaaraa in xataa biyihii qullataynka maha uga hoose gacanta u geliyo oo u qaba maha u korayso inta dhibac gaartay dhibacdaasoo kale wuxuu dhibaya gacantuu hoos geliya waa soo bixaya markuu kor keeno wuxuu dareema haddana waxbaa gaaray waa naqaan maanta ona waa ku jiraa qof waxaa arkaysaa salaad markuu xero tago allahu akbarta uu leeyahay wuxuu leeyahay akbarti maa hormartay kaafka sila raba ma ugu dhawaaqin makhrijkeeda ma isgaarsiin naftii u iska qaadaa markaasuu berigood allah allah soo uga jiro waxaa laga yaabaa in ninka afartan ragca ay dhaafto afartan ragco inay dhaafto macnaa qofku marka waxaa waaye isagoo qofkaas marka wuxuu ka wadaa haqaldaminoo waxaan aad samaynaysid ilahay dartiis oo ah samay marka kasoo qaad qur-aankii aad ma taqaanaa qur-aankii aad taqiina haddaad tiraa maantoo dhan waa akriha maantoo dhan waa akriha marka dambe maxaa imaanayso naftu inay itilaaf u timaado maxaa yeele naftu mararka qaarkood waxay rabtaa inay neefsato inay neefsato marka waa noo imaan doontaa axaadiida ku saabsanoo salmaan faris oo maarata walaalkiisa abi darda iyo canaanaha ayaa noo imaan doona marka nabiga waxaa la yidhi qur-aankan inaad adiga ku dhibtootid darteed uma inaan soo dejin waa mafcuul liajli litishcaaba wa qaala tacala ilah wuxuu qur-aankiisa ku yidhi yuriidu allahu rabbi wuxuu doonaa bikum alyusra ilaah wuxuu idinki idinla doonaa ou idinka idinla rabaa alyusra fudaydu idinla rabaa walaa yuriidu rabbi idinka idinlama rabo bikum alcusra ilaahay culays idinlama doonayo ilaahay markuu wax idinku kalifayo ee cibaadada waxyaabaha rabbi idinku kalifay macnaheedu ma aha inuu ilaahay idinka culays inuu idin saara rabo ilaahay wax kastaba fudayda u kadhig waa tii nabiga la yidhi calai sla slam noo imaan doontahay ay caaisha leedahay nabiga weligiis laba shay looma khayaar gelin ilaa midka fududow dooro jaray midka fudaydka badan leh ayuu dooran jiray marka ilahay qur-aankiisa ku yidhi suuratu xaj dhexdeeda wamaa jacala calaykum fi ddiini min xarajin ilahay diinta culays idin kagama dhigin lakin haddaa adiga culays isaga dhigtid waa naqane maxaa yeele haddaa adiga tiraa takallufaan samayna oo wax u walboon samaynaa waxaan ku beesgarayhaa inaan mar walba ilaahay raalinimadiisaan raadihaa oo aad gaartid sida xadul malaa'ig oo kale aad maagtida iska dhig marka dambe waxaad gaaraysaa inaad tii insaankaba garto inaad tii weyneed markaad damacdo inaad tii yareedo awoodi weysa aad garto tii yareedo ee adiga aad kalifayso gartid waxaad kasoo qaadaa soomaaliya hadda waxaan mararka qaarkood aan ku arkay qofaa waxaa laga yaabaa cawada soo jeedka wuxuu yiri cawada ama qur-aan akri ama salli akri ama dikri akri wixiiyo isku kalifay isku kalif isku kalifay salaaddas wax markay soo dhawaataa tabarta ka dhamaat waa hurd salaadiyaa ka tagtay waagaa u baryo salaadii waajibkaad qallay ku noqon xal oo dhan muxuu usoo jeediyey suma usoo jeedi maxay keeni kartaa markaasoo kale waa dhibaa marka qofka isgasha qofka waxaa suura gasha maanta inuu kari waayo kasoo qaad waa soonay waa jirtay ilaahay ruqsou siiyey ruqsida qaada maa hugiy naftiya wuxuu ku kallif inuu sameeyo waxaa dhacaysa marka hadda markii la afuri lahay in ogaalkaba ka tago ama waa suuxa wax lamida soonka waaba buraba asagaa iskiisaga bura marka qofka haddii ogaalka ka tago caqligoo zuulo waxyaabaha soon ku burow kamid ahay takallufka isagu sameeyo inuu ku buro ifraad isaga sameeyey ayuu ku buray marka maxaa imaanaya shaygaa haddaad isku culaysisid wixii aad kari kartaad ka tag marka waxa waaye nabiga wuxuu yidhi calayhi salaam khayru lumuuri awsaduhaa arrin waxaa ugu khayr badan midda dhexdhexaadkan wuxuu yidhi imaamu xasan albasri ee ninkii taabiciga ahay ee ay nuujisay gabadha umu salama xaaska nabiga ay nuujisay ninkaa nin mawlaaw ahay guriga umu salama ayuu ku dhashay markaasay ayadaa nuujisay waa nin cilmi badan oo cibaado badan ax- maaragtay aqwaashiis waa la deliishtaa waxaana waaye maaragtay dadka tafsiirka iyo axkaamta loo soo qaato bukhaariga iyo nimankay soo qaataan waaye marka alla wuxuu yidhi nufuusukum madayaakum wuxuu yidhi "Ni- dad yahow naftiinu waa gogoshiinu ama waa ratigi aad ku guurayseen waa gogoshi idinka amase daabadi idinka aad ku guurlayseen ee fa aslixuu madaayaakum wanaajiya waxa aad ku guuraysiin macnaha eh, gaadiidka aada rabtiin inaad ku safartiin wanaag u sameeya tuusilukum ilaa rabbikum waxay idin gaarsiihe markaas rabbigiina idin gaarsiihe maxaa yeelay naftan waxaa loogu talagalay inaad ilaah ku caabuddo adigana haayada aada rabta maxay aheede in rabbi raalli kaa naqdo marka naftu maxay kugu tahay waa daabadii aada saarreed haddaad marka nafta culayska ka badisid ee waxaysan qaadi karin aad ku samaysid marka dambe maxaa imaanayo daacadii ilahay inay guda weyso yaa marka u sababa takallufkaada u sababa marka shiiqa nugow dadka la hadlaya wuxuu yidhi nufuusukum madaayaakum naftiinu waa gaadiidkiinu waa gaadiid in lama taqaan gaadiidka baadiyaa lagu safro awrta ama dameeraha waxa lagu safra maxaa loogu talagala ama faraska inaad meel ku gaartid ma aadan ku soco karin markaasu wuxuu ihi fa aslixuu madaayaakum tuusilukum ilaa rabbikum rabbigiin haydin gaarsiiyeysa faman wafa nafsa xaqaha min almubaaxi baynahu maaragta eh, ma- mubaaxin bayinatin saalixatin ka taqwa waxaa la rabaa qofka inuu naftantiisa siiyo waxa ay leedahay taqwada xaggeedana ka siiyo nafta dhinaca kalena uu ka siiyo oo muxuu u talagalaa calaa saalixi lcamali waxyaabaha camalka kuwiisa wanaagsan n- dhinacan taqwada ka soo qaad dhinaca nafti dacaam waxay rabta ka soo qaad hurda waxay rabta usoo qaad nafta marka waxay rabtay isugu keen oo wamanacaha min shahawaatiha waxasihaa kaana kamajuuran min dalika macnaha nin laga ajirsiiyo noqona waxaad ku tala gashay caawa inaad berri subaxda adiga aad suuntid caawa markaad saxuuratid saxuurtaan cawada aad cunaysid waa cunno mubaaxa ood cunaweysid laxadka maxaa ugu tala gashay berri subax inaad quwo ku heshid maantaad hurday waxaad rabtaa cawada inaad qiyaamulayl usoo jeedid subaxdii qayluulada oo barqadi la hurdo waxaa loogu talagalaa qi- qiyaamuleylka macnaha marka maxaad ugu tala gashay caawa inaad maslaxa ku gaartid marka nafta waxyaabaha mubaaxaadka qayb ka sii waxyaaba mubaaxaad ka sii si aad camal wanaagsan adiga aad ugu gaartid laakiin wax walba waad ku dari haddaad tidhaahdo adigana wixii ay xaq u laheeda ayaad muga dama dhaafsinaysaa mucaad bin jabal ayaa wuxuu yidhi inii axtasibu nawmatii kama axtasabtu qow- qowmatii wuxuu yidhi aniga habeenkii hurdada aniga aan hurdaayo ajiraan ka xisaabtaa hore ixtisaab waxaa la yidhaha waxaad ajir ka malaysanaysa ajiraan ka malaysaa hore sidii aan uga malaysanayou yidhi hur- eh, qiyaamuleelkeyga qiyaamuleelkeyga sidii aan uga malaysanaayo ayaan uga malaystaa hou yidhi hurdadeyda marka wuxuu yidhi aniga sida hurdadayda sidaan qiyaamuleelkeyga cawada aan u xisaabaha oo aan u malaynaya in ilaah ajar iga siiyo ayaan hurdadaydan u xisaabtaa hur maxaa yeele hurdada waxaan ugu talagalaa inaan fiidka hore inta hurdo qiyaamuleyl usoo kaco tay caaisha ka sheekeynaysa leedahay nabigeena mukhtaar calayhi salatu salaam muxuu ahay markuu cishaha dukadaba horew ka seexa jara marka habeenkii labo bar la gaaro ama habeenkii saddex dil loo dhigo laba dhig ay baxdo dhiga kalena soo kaco marka u samayn jira marka hurdadan maxaa loo kaashtay caawa qiyaamuleylkaada hor laakiin haddaad tidhaahdo maaragtay hurdadina waa kuxidh dheeraha ama cawada markaan cishaha dukadaan salaadtaan ugu taagana aan waag ugu baryaa xasuurgasha marka waajibka inaad berri ka tagto marka wuxuu yidhi mucaad bin jabal hurdadayda ajiraan ka malaystaa sidaan qiyaamuleylkayga u masayso wamataa qasura fii xaqihaa xataa lacufat watalararat kaana daaliman laha wuxuu yidhi haddaan nafta ka gaabiyo xaqay igu leedahay ilaa ay ka tabar daraato hadda nafta waa dulmiyowyi naftaytayada waa dulmiye marka lama rabo qofku inuu meelaha qaar waxbaan samayha inta yidhaahdo ou haddana yidhaahdo waxa waxaa waaye waa- waxaa la yidhahda waa ku xadgudbaa nabigeena calayhi salatu salaam waxaa la yidhi zamankiisi nin axraabi aha yimid mugaasuu soo islaamay markaasuu sanadii dambe yimid wuxuu yimid isagoo tabardaraad ee wejigiisi kulligiis baaba'ay oon qof u aqaanin mugaasaa la weydiya leeda maxaa kugu dhacay mugaasoo wuxuu yidhi markaan idinka tegay waxa ka dambeeyaba cunnada waa iska celelshowri maalin oo dhan cuntama cunnowi markaasaa nabiga wuxuu yidhi waman aamaraka an tucadiba nafsak oo yaa ku amray nafta inaad saas u cadaabto yaa ku amray inaad naftantaada saas u cadaabto ila wuxuu isagu gaaray wuxuu siri khayraa lagu gaara shahwada iska jabi shahwada iska jabi marka maxay ku gaarsiisay inaad marka dambe waxaadan kari karin timaado marka baabka waxaa looga dan leeyahay waa intaasaan alxadiidu alawal xadiidka awalaad marwiyun waa kii la wariyey can caaishata radi allahu tacaala canha caaisha ayaa laga wariyey ana nabiya sala allahu alay wasalam nabiga nabiga alayhi salatu salaam dakhala calayha nabiga ayaa maalin caaisha usoo galay guriga ugu soo galay walxaal waktigaasna cindaha agteeda waxaa ahaatay imra'atun markau nabiga usoo galaayana gabara ag joogto xaaladaas ou nabiga usoo galay gabar ayaa joogta oo nabiga usa naqaanay qaala nabiga waxau ihi man haadi gabadhaan kula jirtay tahay qaalad caaisha marka hadlaysa waxay tihi haadihi tanu waxa waaye fulaanatun waa gabarta heblo tadkuru way sheegta marka min salaatiha waxay ka sheekaysay waa gabarta heblahe oo saas salaadii u dukan jirtay oo saas yeeli jirtay oo saas habeenka ugu salaada ugu dheeraa jirtay qaala nabiga markaas wuxuu ihi mah ka hir oo kale ka- ka joogso oo kale mah macnaa uskud oo kale camal waa ama ka joogsada waa kelimatu nahya markaas wuxuu ihi calaykum bima tudiiquuna waxay ilzimu macnaa naftiina waxaa laazim ku ah inaad laazimtiin bimaa tudiiquuna waxaad kari kartiin ilan caaisha gabadhay ammaanta ka badiso waxay sheegtay gabadha inay salaad badan tahay markay salaada nabiga wuxuu ihi ka joogow waxaad kari kartiin sameeya fa wallaahi nabiga muga dhaaraha wuxuu ihi laa yamalu llaahu xataa tamalluu ilaahay idinka goy maayo oo idinka jooji maayo ee aad idinku khayrka joojisiin ilaahay inuu sawaabta iyo khayraadka idin sii maayo idinka jooji maayo tamaliga maliga waxaa loo isticmaalaa macnaha ka daalid oo rabbi idinka daali maayo laakiin macnaha ku jira waxaa waaye oo daalid lagama wadee ilaahay khayrka iyo sawaabaadka iyo ajirka iyo abaalmarinta uu idin siinaayo rabbi idinka goosan maayo ilaahay idinku goosatiin maxaa yeele adigaa ka dabardaraahayo adigaa wixii wadi weyhayo marka rabbi inuu khayraadka kuu badsho isagu mar walba u diyaar laakiin adiga waxaa lagaa rabaa ha goynin oo waxaa la rabaa shayga camalku inuu daa'im kuu noqdo wa kaana nabiga wuxuu ii waxuu ahay axabu diini diin midka loogu jecel yahay ilayhi ay ilallaahi ilaahay xaggiisa waxa diin loogu jecel yahay maa daawama saaxibuhu calayhi qofka waxuu daa'imi karo haddaad cawada tidhaha qiyaamulaylaan bilaabay qiyaamuleylkaasina wadi karo waxaa la rabaa caawinka horo laba ragco wado haddaad kari karto afar ragco wado haddaad kari karto lix ragco wado haddaad awoodu leedahay hal xisib habeenka akri haddii ay awood kuu siiso jus akri haddaad tabarka u hayso qur-aanka akri laakiin horta marka uga horeyso adiga tabartaada wad waxaad wa- wadi kartana wuxuu ha aadaa waxaad joogto wadi karta laakiin inaad tidhaa cawada boqol iyo toban faran ku dukaan habeen dambe oo dhan iska wada dhaaf waa na imaadaan xadiid saas oo kale todow cabdullahi bin cumar ou nabiga u ugu sheegaya nin kale oo ku dhiirigeliyo leho hebelow adiga cabdullaahiyow adiga qiyaamuleylka daa'im maxaa yeelay hebel iyo bilaabuu ka tegay mana ninka kale waa waa waa- waa- waa la idlaaqay hebel iyo bilaabuu ka tegay mana lama rabo shay khayraada haddaad bilowdid inaad ka tagtid haddaad tidhaa salaatu duxaan dukana inaad maalinta koobaad tidhaa sideed ragcaan dukana oo sideed ragca waa ku dheerdheeraaha sida maalinka damxaay maaha adoo shaqale inaad salaada dhamaad dukan weyso ayadana ka tag maxaa markaa kaaga fiican subaxda laba ragca iska duk ilaa fursaa lagu siiyo qoraxdu mugay soo baxdo oy qof joogiis la ekaato ilaa duhurkii waqti dheeraa ku jiro intaas adiga laba ragca ka samayso afar ragca ka samayso wuxuu samayso khayraad ilaahay marka adiga sawaabta kaa goy maayo haddaadan adiga iska goyn maxaa yeele xadiidkaan soo marno baabka hore ku jira maxau ahay qofu hadduu qiyaamuleyl lahaa jaray ee uu safro ama uu jirado ama wax dhibaataa ku dhacaan bedelkiisi khayrkaas waa loo dhigaa ilan waxa joogtay u ahaayeen laakiin haddaad habeen duka jirta habeen iska dhaafi jirtay dee wax lagu dhigi maa adiga marka waxaa la rabaa in aysu camal kaa goyn muttafaqun calayhi alxadiisu awal xadiidka koobaad marwiyan waa kii la wariyay can caaishata radi allahu tacaala canha ana nabiya sala allahu alay slam nabiga ilaahay dakhala waa usoo galay calayha korkeeda walxaal waqtigaas oo usoo galayna cindaha agteeda imra'atun gabar ayaa ahaatay qaala nabiga wuxuu yidhi man haadihi gabadhaan yay ahaatay qaalat caaisha waxay tidhi haadihi gabadhan fulaanatun hebla waaye tadkuru way sheegaysaa can min salaatiha caaisha waxay ka sheekaysay gabadhii salaadeedii ayay sheeg sheegtay oo macnaha aad ayay u ammaantay oo waxaa waaye eh, khadiibulbaqdaadi hoos waxuu ka leeyahay gabadhaas waxaa lee jira xawlaa binta suwad laakiin calaa kulli xaal magaca sida isaga idlaaqo maarata mubhamkamka iska ahaado mah qaala nabiga wuxuu ihi mah ka joogsada calaykum korkiina waxaa ahaaday bimaa tudiiquuna waxaad kari kartiine fa wallaahi ilaahan ku dhaartay laa yamalu llaahu ilaahay idinkama goynaayo xataa tamalluu ilaa idinku ka daashin ilaahay inuu sawaabta idin siiyo idinka goosamaayo oo ilaahay ka macaajisaayo inuu khayraad idin siiyo ilahay waxbaa looma nisbeeyo xumaanahoo dhan laakiin idinka unbaa iska goynaysiin wakaana axabu diini diin midka loogu jecel yahay ilayhi ilallaahi xaggiisa wuxuu ahaay maa daawama saaxibuhu saaxibkiisa waxa ou daa'imo ayaa xagga ilaahay loo jecel yahay qofka waxaa la rabaa inuu waxa sii wado ee inuu kala gogooyo lama rabo waayahay wamah kalimatun waxaa wa kalimatu nahyin wazajrin oo kale waayo mah marka lagu yidhaha dhac yac oo ka joog adoo qofka la yidhi oo kale tilmaa macnaa laa yamalulah waxaa waaye laa yaqdacu hawaaba ilahay idinka goosamaya hawaabta cankum xaggiina wajazaau acmaalikum camalkan aad samayseen inuu abaalmarintiisa rabbi idiin ziyaadihayo idinkama goymaayo idinka goymaayo wayucaamilukum mucaamilat almaalic xataa tamallow ilaa aad idinka iska goysiin oo fatatruku aad ka tagtiin fayanbagii lakum waxaa idinka idiin habboon an ta'khuduu inaad qaadatiin maa tudiiquuna waxaad kari kartiin inaad qaadatiin addawaama calayhi waxaad awoodi kartid inaad daa'imtid oo sida oo liyaduuma liajli an yaduuma inuu idiin daa'im noqdo hawaabuhu shaygaas sawaabtiisa say daa'im kuga noqota habeenka haddaad heli kartid boqol tasbiix qabso subxaan allah bixamdi shan daqiiqaad ku akhri kartaa boqolkaas ka qabso haddaad ku darsan kartid boqol laa ilaha illa allah ku darso haddaad kari kartid istikfaarta sidoo kale laakiin cawada koobaad haddaad tidhaha toban kun oo jeeraan waxaan dhaha subxaan allah bixamdi habeenka toban kun oo jeeraan waxaan dhaha laa ilaha illa allah habeen dhammaad kari weysa marka adiyaa sawaabti khayraadka iska gooyi adaa iska gooyi rabbi kaama goosan marka waxaad kari karto samayso marka waaye waa xadiisu haani xadiidka labaad mar weyan waayo kii la wariyey can anas ibni malik radi allahu tacaala canhu anas ibni maaligaa laga wariyey qaala wuxuu yihi jaa-a waa yimaaday halaathatu rahdin koox saddex ah ayaa timiday ilaa buyuuti aswaaji nabiyi nabiga calayhi salaatu salaam xaasaskiisa guryahoodii yimaadeen yas'aluuna xaal ay su-aalayaan can cibaadati nabiyi ayagoo nabiga cibaadadiisa weydihayo fatashaayaan falamaa waqtigii ukhbiruu loo sheegay kaanahum waaba ayagoo taqaalow yaraysteen waa iyagoo is yaraysteen markii loo sheegay nabiga camalkiisii iyagoo is yaseen oo kala waa oo yidhahdeen haddii nabiga habeen walba intaanoo qiyaamuleyla iyo intaanoo cibaado u samaynaayo maxaa idinku ka fadhidiin wa qaaluu waxayna yidhahdeen ayna xaggee baan naxnu ahaanay min annabiyi sala allahu alayh wasalam nabiga xaggeen ka joognaa qad gufira lahu ayadoo dambigiisa loo dhaafay maa taqadama min dambihi wamaa taahara nabiga wixii horreeyey iyo wixii dambeeyey ayadoo rabbi u ballan qaaday dambi dhaafkan marka uu qurdubiga soo qaadahaayo iyo culummada ay soo qaadaan waxaa la yidhahdaa nabiga dunuub ou lahaay oo laga dhaafaayo ma jirin maxaa yeelay ilaha qur-aanku ugu ballan qaaday cismaa loo ballan qaaday nabiga cismaa u waajibtay xataa dembiyada saqaayra ma nabiga ma lahayn imaam shaafici wuxuu leeyahay xataa marka suura gasho nabiga inuu dembiyada saqaayra lahaa maxaa yeelay qofka haddayba dembi ka suura galo iqtidaam ka suura galaan marku daysa karo marka maxaa laga wadaa marka ilaah kuu dambi dhaafto ilaahaaba kaa manciyey dembi ama ha horeeyo ama ha dambeeyo marnaba inuusan kusoo marin maxaa nabiga markau yaray intaan risaalada kusoo degin isagoo sagaal sano jiro sida xadiidka kitaabka bukhaariga uu sheegayo jaabir bin cabdillahi riwaayadaas warihaye wuxuu yihi waxaa isa soo raacno uri aniga iyo adeerkaas cabaas ibn cabdilmudalib kacbadaa la dhisayo uri markii kacbada la dhisaayo ayaa dhagaxdii la daldalayan garabka saarto uri marka cabaasa wuxuu yihi nabiga adeerkiisa maradii iska furo garabka u saaro ila nabigu carabtu xataa markay kacbada joogaan agtoodaba cawra isuma arkayn qaarkood ama waxaa waaye nabigaba cunug yarow ahaayo waxaa loo arkaayo maradaada furo isaga dhig dhagax nabiga wuxuu maaga marada iska fur wuxuu uri malikul jibriil ay dharbaaxay riwaayo kalena waxaa malikul jibriil ay igu qayishay dhulkuu ku dhacay nabiga waa ogaal beelay markau ogaal soo ogaal ku yeeshay wuxuu uri maradayda isiiya nabiga wuxuu uri maalintaas kabacdi qof cawradayda ma arkay fiiri xafidkii sida ilah u xafiday marka waxaa qad qafarlahu lakamaa taqadama min dambika markii horeba ilaahaba kaa cilaalshaba maxaa yeelay intaan risaalada kusoo degin oon qur-aanka nabiga maaragtay lagu soo dejin oon waxyiga u imaanin aaba rabbi xafidaba marka qad gufira lahu maa taqadama min dambika macnaheedu waxaa waaye dembigiyaa lagaa dhaafo waaba lagaa mamnuucaba ila haddaanba dembiga aadanba gelin adoon maaragtay lagaa dhaafo kale waayo maxaa yeelay nabiga marka laleeyahy waqad gufira lahu maa taqadama min dambika inuu caqligaada usoo degdego nabiga dembi waa lahay laakiin ilaaha ka dhaafo midaas waa xaasha waxaa waaye qof muslima inay caqligiisa kusoo dhacdana waa laga fiican yahay muslim in caqligiisa maxaa yeele hadda uu ku kadsoomo yidhaha aayadda qur-aankaa sheegaysa sida culamada tafsiirka ay isku wada waafaqsan yihiin kulligood mid isku khilaafsan ma leh nabigaa meel hible dembi ku galay asaa laga dhaafay meelay kusoo arorta lama haayo laakiin waxaa waaye aayaddan qur-aanka sida ilaah u yidhi waa xaq laakiin macnaheedu culamadu mahay la aadeen adigana la aad oo ha la aadeen caqligaada waxa usoo degdegaya markaase waxay yidhahdeen nabigoo dembiga kii ugu horreeye kii dambeeyaba laga ilaalihaayo annaga xaggeen ka joogna duusaan u cibaadaysanayo saddexdoodii amaga sheekaystaan qaala axaduhum mid ayaga ka mida wuxuu yidhi amaa ana aniga fa usallii waa dukanaa alleyla abadan mid ka mida wuxuu yidhi aniga habeen walba inaan dukadaan ballan qaado wa qaala alaakharu midka kale wuxuu yidhi wa ana asuumu dahra anigana weligay zaman walba soomaa zamankao dhan sanadoo dhan waa soomaa walaa afdiru mana afuraayo wa qaala alaakhar wuxuu yihi wa ana anigana actazilu nisaa xaasaskao dhan baanba ka dhaqaaqa naagoo dhan ba waa ka dhaqaaqa falaa tazawaju abadan cibaadaan u go-dooma cibaadaan u go-dooma fajaءa rasuulu llahi sala lla alay slam rasuulka ilaahi waa yimiday ilayhim ayagoo u yimiday oo macnaha nabiga akhbaartiyan ta loo soo sheegay ayuu nimanka u yimiday hadalka maasaa ku qadaran manaa waxaa weeye nabiga akhbaartiya loo soo sheegay nimanka u yimid fa qaala wuxuu nabiga ku yidhi antuma idinka aladiina duulkii qultum tidhaahdeen kada wa kada idinku ma tihiin dadkii saan iyo saan maqlay yidhi ma tidhaahdeen amaa wallaahi ilaahan ku dhaartee inii aniga la akhshaakum lilaahi ilaahay xaggiisa anaa idinkugu cabsi badan wa atqaakum anigaa idinkugu dhowrsi badan lahu ilaahay laakinii loo naqaye asuumu waa asuuma waa soomaa mararka qaarkood wa afdiru waana afuraa wa usalli waa dukadaa habeenkii wa arqudu waana seexdaa wa atazawaju nisaa naagahana waa guursadaa waxaanad ka dhaaranaysiin ood idinka cibaado darteed isugu kalifaysiin oo dhan aniga waa sameeya ee nabiga wuxuu yihi faman ragiba qofkii ka jeesta can sunnatii aniga jidkaydii qofkii ka jeesta falaysa mini maxaa yeele sunnada nabiga kudaysashadiisu waa jidki waa diintii iyo adoo maarata ka jeestoo kale marka wuxuu yihi qofkii ka jeesta waa nin aan anigayga mid ahayn muttafaqun calayhi marka xadiidkan wuxuu kamid yahay waxyaabaha maaragtay nabiga calayh salatu salaam oo maaragtay in waxa uu samay jiray oo dhexdhexaadka inaad adigana qabsatid mararka qaarkood waxaad arkaysaa in loo daliishaayo masaa-ilada layidhaha bidcada oo la leeyahay nabiga calayh salatu salaam saanuu yidhi dadka iskalifa ama habeenka qiyaamuleylka gala ama cawada dikriha sooma aroorin maxaa nabiga waxa uu nahiyey waxay ahayd nimankan cuslay sameeyeen maxaa yeele nina waxau go-aan gaaray inaanu weligiis guursan nimanka mid kamida waxau go-aan gaaray inuu weligiis soo maayo nimanka mid kamida waxau go-aan gaaray in maxaa la yidhaha habeen walba uu salaadu ka hayo waa dhacaysay salafu saalix nimanaan weligood guursan niman cibaado badan oo go-doomeen mithaal haddaan ku dhaqano imaam abu xaniifa afartan sano salaada cishe waysadow ku dukaday ou salaada subax ku dukanay macnaa ma aha marka takalufku ma aha maxaa yeelay naftiisi dhameedba aad daacadaa naqatay maxaa yeelay guri iyo adduunye iyo wax kaloo mashquuliha male masaajidkaas ku joog waxa waaye qofka waxa ilaahay ku irsaaqo maxaa waa taysiira looga dhigaa imaamu shaafici fi kulli leyla qoltun afar o akrija ramadaanka muga la gaaro laba khidmo o akrija imaamu bukhaari waxau lahay habeenkii toban ragco salaaduu ku duka jira toban ragcana maalintii salaada ku duka jira toban ragcana kitaabku ka akri jira marka waxa waay maalintii hore waa soo sameeyey waa toban tobankii yaa laga bixin la yidhi oo macnaha qur-aanka thuluthka qof ka badan oo akrina markaasoo waxau geeyey ayaga lafteeda thuluthki oo thuluthna maalintii akriyaa khidmay u tahay maalintaas khidmaa sugooni socotaa middaa uu kitaab ka akriyaa baab gaari u socotaa kan uu akrihaa kale toodoo habeenka qiyaamuleelka baabay u socotaa maladaha dadkaas iyo xadiidkaan iska hor yimideen ila waxaa la rabaa in lafteeda wixii salaf ka yimiday inaad isku qayaas waxaad ka soo qaadaa imaamu maalik imaamu maalik waxaa caadiis kamid ahayd haddau damco inuu nabiga ku salliyo ama caawa nabiga uu ka sheekeeyo waa soo qubaysanaya waa soo weyse qaadanaya maxaa la yidhahdaa waa cadaysanaya laba ragcoo sunna dukanaya bukhaarw shidaya haddana markaas kabacdi maarata xadiidka nabiga ku dhawaaqay markii la yidhaha maxaa naftaan saas ugu kalifaysaa wuxuu leeyahay nabiga xadiidkiisan weyneyha na ma aha qofku waxa la leeyahay ousan kari karin waxaa la diidaa shay shareecadda aan kamid ahayn ama shay shareecadda kamida inaad inta laasimtid wixii kamid ahay aada uga tegaysid nimankan hadda imaam maalik oo kale markau saas isu kalifaa sunnadii nabigana marna kama jeedsanayn xaaskiisa waa guursanay qofku u yimaado waa la hadlaay dadka waa la sheekaysanay waa la kaftamaay dadka waxbau baraayay isaga waxbau samaysanay nafi dantiisana waa qabsanay imaam shaafici sidoo kale waxa uu kitaabba qoray iyo waxa uu ummad iftoohayo iyo waxa uu baraayay iyo cibaadadiisa adnaa kala baxsaanay imaamu bukhaari markaan ou iskalifaayo ee xadiis walba ou qaatay soo qubaysaayo sunnada dukanayo haddana cadaalika danahiisa kale waa qabsanay imaam abu xaniifa waxaa kaloo la sheegay in uu hal ragco ku dukada boqol iyo sodon afar hal ragco keliya waxau kasoo bilaabay albakro wuxuu ku sujuudi jiray birbinaas waa hal ragca keliya ragcada labaad marka muxuu ku akri jira marka maxay la ekaad marka yaa garan karta waxaa la yidhahdaa imaam abu xaniifa wuxuu akriyey toddoba kun oo khidmo oo shuruuda toddoba kun oo khidmo oo shuruuda haddii la xisaabo waa labaatan sano oo fii kulli leyla hal khidmo la akriyo fii kulli leyla oo hal khidmo la akriyo wamaca dalika kama xayirin cibaadadiisi kale danihiisi kale kama xayirin maxaa yeele midaana ilaahay u naceey adduunyada kale u xaraaray kanaa ilaahay u naceey qofka waxaa waa waxa ilaahay ku irsaaqo taysiira u naqanaya waxa ilaahay u irsaaqo taysiira u naqanaya macnaheedu maaha marka qofka waxaa la diidaya waxaa la yidhaha takallufka oo ziyaadada waxa takallufka la yidhaha waayo waxa shareecada diidaya maahine macnaheedu ma aha shayga anba haddaad daa'imi karto inaan waxba kaa dhibayn maxaa yeele ninkaan labaatan sano habeen walba qis- ee, qur-aanka akrinaya macnaheedu maxay kutusaysaa inuu laazimo maxaa yeele dad kala gogoy lahay lama aqoonsadeen toddoba kun oo oo khidma inuu leeyahay lama aqoonsan lahayn maxaa lagu aqoonsaday inuu daa'imi jiray marka nabigan alay slat slam laf- lafdiga aya kan isma daa'imayno nabiga muxuu yidhi waxaa ledinka rabaa wuuri waxa idinka aad daa'imi kartiin camalka haddaad daa'imi karto ama ha kuu bato ama ha kuu yaraado laakiin waxaa la rabaa shayga inaad joogto ka dhigi kartid shayga inaad joogto ka dhigi kartid haddana aadan sunnadii nabiga aadan ka baxayn oo aadan lahayn naa guursa maa iyo kan yeeli maa iyo waxyaabaha sunnada la yaqaana inaadan manhajka ka baxayn manhajka lagu yaqiina muslimiinta inaadan ka baxayn وهي الحديث الثالث حديث في سدحات مروي وكيل وريه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يا لقى وريه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال وحوي هلك وحا هلاقي المتنادعون كوا مارتي اسكال كلفة أو متعمقون كوا كحد ديراد أو واحد والبا اسكو كلفو ولا حانجرن اسكو كلفان waxay culimmadu ku fasireen mutanadicuuna almutacamiquuna almushadiduuna fii gayri mawdici tashdiidi meeshii aan tashdiid looga baahnayn qof isku kalifa hadda maantay waxaad arkaysaa waxaa mararka qaarkood la gaarsiiyaha sunnadii heer aada istiraahdo waxaan qofkan qof weyn inuu ku su-aalo waaba laga xishooha waxaa dhacday hadda masaajidaa laga adimay jamaacaad ku dhex jirtay nima adinka marka uu maqlo u bagay markaasuu nacam uu yidhi markaasu ha dhihin waa xaaraana maxaa dhaca nabiga ma dhihi jir nacam de ninkaan hadduu adinkaan inta la macaaday ow markuu u bagay allahu barow sii maqlaa nacam yidhi ama uu yidhi jala jalaaluhu waxaa dhacda da nin yemen joogay ee culummada yemen kamid ahaa ma- macalimiinta yemen kamid aheeda ayaa waxaa caadadiiseeda guriga saddex nimaa la deganay marka mid kamida ayaa waxaa caadadiiseeda markau maqlo allahu akbar allahu akbar waxuu la jira jala jalaaluhu shaanuhu allahu akbar ka daba dhihi jira markaasuu yidhi eh, waxaa waaye yidhi bidcad keento weli shareecadana waxaa waaye waa soo ziyaadisay waxaa waaye lamana mana banaana kan wuxuu yidhi haddaan allahu akbar maqlo jala jalaaluhu inaa idhaahdo ma xaaraan ma isuu yidhi xaaraan waa culamaa la isula tegay wuxuu yidhi kelmadaan ninka ileeyahay waxaa la yidhi jala jalaaluhu in la yidhaha intay xaaraan ku xaaraan ku noqotaa la yidhi wuxuu ninkan xujo ka dhigtay allahu akbar haddii la yidhaha nabiga wuxuuna amr allahu akbar dhaha oo allahu akbar la yidhaha waa banaan tahay laakiin ilaahay waa weyn yahay qofkii yidhahdana ma dembaabi macnaha waxaa waaye fiiri inaan meesha oo mushadidka usan isku arkeen ninkaan hadduu shayga ou samaynaa shay bidco ah ee shareecada islaamka xaaraan ama karaahi keenaayahay aad ka celisid laakiin shay awal shareecada ku banaanay oo hadda masalan inta axaadiisa hoy ka buuxdo nabiga cala sl slam marka uu ilahay ka sheekayn tago qaala allahu jala jalaaluhu qaala allahu caza wajal qaala allahu jala shanuhu bukhaariga waa ka badan tiraday ka badan tahay markii lasoo qaado axaadiisulqudsiga markiiba nabiga ou allah yidhaahdo lafdiga daba yaallo ama waa caza wajal ama waa jala jalaaluhu ama waa tacaala marka hadday boosaskaas ku jirtay booskaan haddaan ku yidhaha macnaheed waxay xalaal ku naqan ilaan ninkan waxau jalla yidhi waa ilaahay marka waxaa la rabaa qofku marka wax isku tashdiidihayo meesha aad isku tashdiidihaysid wixii xaaraan kaaga imaaha ama aad isleedahay waa karaahi oo waxbaa ka imaaha dadka muslimiinta ku xadgudba kan laakiin waxaan karaahi ahayn ama wax lamida inaad isku kalifsid mararka qaarkood waa adagta waxaad u qabtaa marka in diinta islaamkaba ra'yiga aan ku darayno inuu ka xoog baja naqliga naqliga culummada waxaa aada uga xoog badshay qolo walbaba ra'yiga ayagay wadato marka waxaa adduunyada u daran in adiga adoo shiiq ay yidaayo inaad ku kala caydo ee mararka qaarkood ay kugu kalifto tacasubkaas mararka qaarkood oo shareecadda kaa bixin marka waxyaabaha qaarkood allah naga ilaaliyo marka nabiga wuxuu leeyahay halaka almutanadicuuna kuwa isku dheerdheereeya oo macnaha meelaan booskeedi ahayn isku dheereeya booska waxaa la rabaa aada isku shadiidihaysid ilaali booskaan la isku shadiidin ha isku kalifin وهي الحديث الرابع حديث كأفراد مروي واكي لوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أبي هريرة يا لقى وري عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي إله وحوك وري قال النبي إله يري إن الدين دينته يسر دينتا إسلامك وفضي ولن يشاد اسكما شديديو اسكما أدكايو الدين على مجهول واي معناه اسكما أدكايو الدين الدين تقف اسكما أدكايو أحد كيام مقال إلا فاعلك هاي إلا غلبه qofkii diinta isku adadkeeyo waa ka qaalib naqahe qofkii diinta isku adadkeeyo waa ka qaalib naqaha fasadiduu dhexdhexaysta oo waqaaribuu fasadiduu ooda oo kala camal waayo macnaha boos walba mihid duleel ah ooda oo macnaha buuxiya waqaaribuu dhexdhexaysta wa abshiruu isu bishaareeya wastaciinuu kaalmaysta mi- bilghadwati ka lahitaanka subaxdii lasoo hiiraysanayo kaalmaysta iyo warawxati raabitaanka iyo wa shay-in xoogay qadarahoo min addujlati habeenkii la dheelmada ah qofka hadduu safar aadayo waxyaabaha lagu yaqaana saddexdan waa qofka bini aadamka ah ee musaafirkaa haddii uu safraayo habeenkii inuu qayb kamida sii dheelmado haddana uu nasto haddana subaxdii intii aan eh, qoraxdu aysan soo kulaanin inuu kallo ilaan waqtiga qabowga meel dheer aad goyn kartaa galabta markay qoraxda qabowda haddana inaad carowdo laakiin hadduu qofku yidhaahdo cawada waa iska jiifana berri barqad markay kasoo kacaan socona hadda duhurkii aad socon maagta waa kullaata waa tacbeenta waa rafaacda marka waxaa waaye dadka musaafirka waxaa lagu yaqiinay ayuu nabiga miisaal loogu soo qaaday adiga marka haddaan adduunyo joogno annaga kulligan musaafir ana ila intaan musaafir unahay qiyaaman musaafir unahay marka tii oo kalea lagaa rabaa inaad xoogay kalahaada samaysad ood habeenada qaarkood aad qiyaamuleyl samaysad subaxdii aad cibaadada kusoo kalahay galabtii casirkaada usoo kalahay macnaha sidii ninka musaafirka oo marxalad marxaladaha ilaa waqtiga qabowga uu ka faa'iidaysaa ninka musaafirka waqtiga musaafirka se uga faa'iidaysta oo kale adigana waqtigaad fasaxa leeda ka faa'iidaysa saacada kasta waxaa suura gasha saacadna mash- waxaa tahay mashquul saacadna mashquul ma yihi saacadda marka aadan mashquul ahayn ka faa'iidayso saacadda marka miaalkan waxaa loo soo qaadaa inaan kulligeen musaafirna inaan kulligeen musaafirnoo kale ayaa loo soo qaadaa rawahu bukhaari imaam bukhaari ayaa wariyey wa fii riwaayatin lahu riwaayo kale oo bukhaari leh waxay ahayd sadiduu soo maaratay ooda meesha oo macnaha looga baahan yahay bilaalka mahubka imaaha kale ooda oo waqaari u dhexdhexaysta waqduu kallaha wa ruuxu caraaba wa shay-in min addujlati shay oo maaragtay habeenka jarmaayitaanka ka midana du- eh, duljati dulja waxaa waaye habeenka maaragtay dheelmadka oo la dheelmanayo dadka musaafirka waa ka habeenka dheelmadaan macnaha alqasda alqasda nabiga wuxuu yiri macnaha waxaa laydinka rabaa dhexdhexaad dhexdhexaad dhexdhexaad inaad adaatiin tabluguu gaartiina haddaad dhexdhexaysatiin dantiina waad gaarayseen haddaad dhexdhexaysatiin dantiina waa gaarayseen waxay ku mahmaadaa gaalada maxay ahayd miisaal la dhihi jare new york hal beri lama dhisin wax jira waayo oo xaqiiqa ah haddaad tiraa masaajidkan ninkii iska lahay beriga u dhisaya doo yidhaahdo saaka haddii la bilaabo cawada maqribka in laga soo jeestaan rabaa haddana ma tooseen isagu laakiin markii baariga hal mitir la dhiso oo berri mitirka lagu daro maalinka dambe soo taaganaad arkeen laakiin haddaad maalinka koobaad tiraa maya ka tegi mayno naftaha naga dhacda ilaa cawada waa wadaynaa derbigan shubkaadamba hal saac wadi kar oo nafta kaaga dhacaysa marka nabiga muxuu leeyahay dhexdhexaysta dhexdhexaysta aad dantiina gaartiina dantiina aad gaartiina qofka bini aadamkaana markuu maaragtay xoogaa ou qunyar socod noqdo ou tallaab tallaab u qaado meeshau rabow gaara wa qowluhu nabiga waxaa waaye addiinu mugau leeyahay marfuuc waxaa looga dhigay calaa maa lam yusama faaciluhu macnaha walan yushaada diinu daasaa uu ka jawaaba oo waxaa waaye diinta iskuma adadkeeyo macnaha faacilkii aa maqan waruwe waxaa la sheegay mansuuban oo la yidhaha walan yushaada diina walan yushaa walan yushaada diina la yidhaaho macnaha waxaa waaye axaduna mugaas lagu qadara mugaas waxay noqonaysaa walan yushaada diina axadun axad diinta isku qadara ma jiro faacila mugaas loo yeela wa qowluhu sala allahu calayhi wasalam ilaa ghalaba wuxuu ka wadaa eh, ghalabahu diinu diinka ka qaalib noqonayo oo maxaa dhacayo wacajaza dalika almushaadadu mushaadu qofkan diinta isku adadkeeyey diintaa ka adadkaa hayso maxay noqotay can muqaawamati diini diinta inuu ka hor yimaado ee uu diinta difaaco waxaa dhibka u keena maxay noqonaa likasrati duruqi maxaa diinta inta khayraad laga helaa haddaa tiraa waa wada daboola ka warran ilaa sadaqaa lagaa rabaa tasbiix ilaahay lagaa rabaa dikri yaa cawda lagaa rabaa salaatuleyla lagaa rabaa qur-aan inaad barataa lagaa rabaa daaci inaad naqato dadka muslimiinta gaarsiisaa lagaa rabaa jihaadaa lagaa rabaa ilmaha inaad korsataa lagaa rabaa meeqa waxyaabood ayaa diinta khayraadkoodu yihiin haddaa tiraa kulligoodaan rabaa inaan sameeyo maalinka dambe maxaa soo baxa inaad wada gabto kulligood laakiin maalmo haddaad jihaad u qabto oo maalmo qiyaamuleyl gasho oo maalmo aad dadka tacliinta barto oo mar aad dacwada gasho waxaad maalinka dambe adoo meel gaaraa la arkaa adoo meel gaaraa la arkaa laakiin haddaad tidhaahdo diinta islaamka duruqdeedoo dhan meel alla mahay khayr ku leedahay inaan u wada qumaan rabaa dallabaanba iska hor imaan karo maalan kasoo qaad waxaad aadaa jihaad fii sabiili illaahi daacina inaad naqataa rabtaa ama dad inaad cilmi bartaa la rabaa adiga marka inaad darsiga bixiso iyo inaad safartid hal mar maxay kugu kalifaysaa dadka aad cilmiga siiyahad ayaguna ay kuula safraan ma haysataa marka dadka wada safraa mug manaa waxaa waa laba walxaatoon isu imaa karin ayaa mararka qaarkood iska imaaha aa iska hor imaaha waxaa imaahaysa mararka qaarkood sadaqaa rabtaa inaad dhiigto sadaqadii inta albaaba ay uga baahan tahay ayaa la rabaa inaad dhiigto inta adiga takaaliifoo ku saaran mawada awdi kartaa horta horta ma soo daboosho in la- inta adiga lagaa raba markaad soo daboosho ayaa sadaqadu fiican tahay mase waxaa waaye kanan dayaca kanan bixiha ilaan intaan cawada haayaan wada dhaxshay waxaa waaye inta ilmihiygiioo wada qaajoon markaasaa waxaa waaye waajibkiia markaa dayacay sunnadiyaan xoog badshay maxaa marka soo baxay marka diinta way qaalib naqan maxaa yeelen booskeeda boosaan ahayn ayaan isku shadiidiyey booskeedii boosaan ahayn ayaan isku shadiidiyey marka waxyaabahaas oo dhan waa diintu saasay kaaga qaalib naqanaho jidadka khayraadka waa fara badan yihiin ilaahay marka midow kaa aqbalaa isagaa yaqaane midaad heli kartid samay waxaa jirta nin la dhihi jiray cabdilcaziiz alcumari nin la yidhaahdo cumar bin khadaab u nisbe sheega jiray ee ku abtirsahay oo abkowgiisa afraad u ahay ninkaasu cibaado isaga go-a masaajidka u jooga marka waxaa marka deris la ahay imaam maalik markaasoo warqad usoo qor markaasoo waxau ku canaanahaa imaam maalik inuu mudaris yahay ee dadka axaadiista iyo howlahaas u sheego markaasu wuxuu ihi imaam maaligow waxaad dayacday maxaa la yidhaahdaa inaad masaajidka laazimtay aheed inaad jihaadka fii sabiilillahi aaday aheed waxaa la rabaa inaad habeenka qiyaamuleylka badiso maxay tahay maalin walba xadathana xadathana aa waqti kaa dhumis miyaadan ka helayn imaam maaligaa warqadda ka jawaabay wuxuu yihi ilaahay nin walba waxbuu ku irsaaqo nin wuxuu u maceewri jihaadka nin wuxuu u maceewri cilmiga nin wuxuu u maceewri sadaqada bixinteeda nin wuxuu u maceewri ilmaha koriskooda ninba ilaahay meelu ku irsaaqo in ilaahay aniga igu arsuqo cilmiga faafintiisa darajo ka weyn ba ma arki karo darajo ka maana mid walba ayadaa darajaa maxaa yeele jihaad fi sabiilillah haddaad aaddo ayadaa darajaa cilmiga aad faafinaysana ayadaa darajo kalaa laakiin inaad tiraa jidadka diinta islaamka oo dhan meel walboo loo baahda waa wada daboola adigu meeqa qof wadaa taha ma kari kartid marka nabiga wuxuu leeyahay alqasda alqasda war dhexdhexaysto dhexdhexaysto dhexdhexaadku socda maxaa yeele ma awoodi kartiin khayraadka inaad soo wada arursiinay وكان مركز شيخ وكشكينا وهذا استعارة كلمة دار واستعار وسودينسي ولا سودينسي إيه وتمثيل مهما هي ولا نسوا تمثيلها معناه حواي استعينوا كالميستا على طاعة الله عز وجل إلهي داعدي سوحد كالميستين بالأعمال أعمال كالميستا أعمال شاسو في وقت نشاطكم وقت إذن كأتكري كرتين أو نشاطها هيستين وقت عمل كسماية حيالا ما أنت فراق الله ده jalaad qur-aan akhri markaad firaaqa leedahay xoogaa tasbiixa samey markaad firaaqa leedahay xoogaa muslimiinta dacwada gaarsii macnaha maalin walba waxbaad ku fiican tahay maalin adan lacag adan haysan sidaqa marka isku kaliftid waxaa kaaga fiican dikriga ilahaad bixin kartaa dikriga ilahaad samayn kartaa dacwaad samayn kartaa mar walba adiga khayrka albaabkow jira ka faa'iidayso macnaha maalintaas meesha ay fursadda aada haysatid ka faa'iidayso laakiin meelaan fursadda jirin haddaad ka jirisid waa ku khasaaraysaa iyo wa firaaqi quluubikum qalbigiinu mugow faariq yahay بحيث تستلذوا أتكم عانستين العبادة تستلذون العبادة عبادة أتكم عانسنيسين أو تبلغون أبقاريسين مقصودكم دنتين حيا دنتاز حيا هذا أدوك إني لهر هالك عنق ها وكبود ولا تسأموا أو أدن دالين أو أدن كعاجسين سأمك أو أدن كدالين إن أدن كدالين أو أد عبادتين قارتين تبلغوا تبلغون أبقاريسين مقصودكم دنتين أبقاريسين maxaa yeele adiga dantaadu maxay tahay in ilaahay raalli kaa naqdo in ilaahay makfiradiisa ku siiyo inuu jannadiisa ku geliyo inuu naartiisa kaa koriyo dantaadu intaas waayo marka qasadkaada waxaad ku gaaree waxyaabaha waa wanaagsan ka faa'iidayso kamaa ana almusaafira waa kana hadalka marka sheekaa soo qaaday ruuxa musaafirka alxaadiqa ee si fiican maaragtay ishiisu ay furan tahay xaadiq waxaa waaye ninka ishiisu si fiican wax u arkayso yasiiru waa socdaa fii hadi awqaati waktiyaalkaan soo sheegayna waktiga qabowga subaxdii hore u dheelmadaa galabtii casirkii ka lahaa waxyaala ka sar waxaa waaye wayastariixu waana waana istareexiyaa huwa iyo wadaabato isaga iyo daabada watana waktiga kulaylka jira iyo waa nasaa marka waktigaasoo kale ka faa'iidaysta fayasilu ha gaaro markaas waa gaara almaqsuuda bigayri tacabin qofkaasoon dhibtoono dantiisa gaara wallahu aclam saasaa miisaalka laga wadaa huu yidhi wa can anas ibni malik radia allahu tacaala canhu waxaa laga wariyey قال وحو أنس بن مالك دخل النبي صلى الله عليه وسلم رجع وسوق لي المسجد مساجد وسوق لي فإذا وقت قاس وقت قا النبي أو مساجد وسوق لي حبل حرق يا هذا ممدود لتاجي حرق دار أو حوارك لبتير كتاجن بين ساريتين لبتير حرق كل حرنا واركي فقال النبي وحو ما هذا الحبل حرق ما هو حرق هو مقاسي وحي أصعدت ويران قالوا حيران هذا كان وحوايا حبل لزينب gabadha la yidhaha zaynaba xerigeedii waayo oo fa idaa fatarad markay daasho tacallaqad bihi habeenkaas o dhan bay salaatuleil gabadha u taagan tahay markay daashay xeriga cuskee mugaasoo nabiga wuxuu yiri qaala faqaala nabigu sal ly sl nabiga wuxuu yidhi xulluuhu furo yiri hadda hala furo yiri liyusalli ha dukado axadukum axadkiina nashaadahu intuu maaragta nashiid leeyahay ee uu firfircoon yahay ha dukado fa idaa fatara qofku markuu daalana falyarqud ha seexdo qofku markuu see- haw- dhibaatooda ha seexdo maxaa yeelay waxuusan awoodi karin yousan isku kallafin maxaa yeeley maxaa imaana marka dambe inuu marka dambe lasoo dhacbo gabadhan waxaa la yidhahdaa maymuna binta xaaris ayay ahaydna waa la yidhahdaa laakiinba zaynabka kuwooda waxaa waaye gabar cibaado badneeda markaasay habeenkii markay salaadii ka daashay salaadii qabsa xirgii qabsad marka dambe maxaa imaana iyadoo xirga ku dhigan haday hurda timaado lasoo dhacdo ama iyada ay jabto markaas waxaa waaye salaadii waajibkeedi marka maxaa imaana berri inay fadhi ku dukato dacwada waxaa waaye salaadii u taagan tahay marka wax ka, ka daran ayay ka halaabayaan muga nabiga wuxuu yidhi xarigan hala furo xulluhu furo wihi nabiga liyusalli ha dukado axadukum axadkiina nishaadahu ay fii waqti nashaadihi waqtiga uu firfircoon yahay ou nashiidka yahay faidaa fatara qofka markuu daalo falyarqud ha seexdo muttafaqun caleyh wallahu subxana wa tacala aclam iga raalli ahada ku dheereeyo جزاك الله خيرا